wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada puntland cabdisalaan cali faarax ayaa hay-adda care international kada wareegay laba gaari oo ah toyoto lagana iibiyey mashruuc ah waxbarashada waa iftiin wejigiisa afraad munaasabadda gaadiidkan lagu wareejinaya ayaa waxaa ku sugnaa wasiiro xildhibaano iyo madax ka socotay hay-adda care mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda care ayaa ka waramaya gaadiidkan ay wareejiyeen mashruucu sida la sheegayba xagga wuxuu ka caawinayay wasaaradda sidii ay u samayn lahayd kormeerka iyo dabagalka ay u gaari lahayd gobollada iyo degmooyinka durugsan fays kasta waxaa loo gadayey tira gaadiid ah buu mashruuc u gadayey mashaariic kale oo ay hay-aduhu wadeen oo iyagigoodu iyaguna ka caawinaya way jiraan oo ay baritaarayeen si dhammaan loo hubo in dhammaan gobollada puntland oo dhan sagaalka gobol gobol kasta uu yeesho xafiiskii isuduwaha waxbarashada gobolka oo dhisan qalabaysan islamarkaasna la gaadiid uu ku kormeero deegaanadiisa waxaa u dambeeyey sideeddaa gaari labada aan hadda aanu bixinayno lix way ka horeysay labadan gaari mid ka mid ah sida agreementga ku qoran dalabkii iyo codsigii wasaaraddana ka mid ahaa mid ka mid waxaa iskale gobolka gardafuul oo ah gobolka keliya ee laaya hadda aan isudwihiisa waxbarashadu usan gaadiid lahayn waa markii mashruuca la qorayay iyo sidii lagu abrufgareeyey hadday wasaaraddu u samaysay gaadiid kale iyo la siiyey dabcan dabcan waqti baa kasoo wareegay waa la ogaan doona laakiin heshiiska waxaa ku qoran oo wasaaradda waxbarashadu ay codsatay waxay ahayd in gobolka gardafuul uu yahay gobolka keli ah ee aan lahayn hadda gaadiid isuduwaha waxbarashada xafiiskoodana mashruuca dhisay oo waxaa laga dhisay fayskii u dambeeyey in markaa kabacdi la siiyo gaadiid midka kalena wasaaradda dhexe ay leedahay oo wasaaraddu dhexe ay leedahay arrintaas waa muhiim inay wasaaraddu saa u ogaato qaabkaasna loo furiyo maxaa la yidhahdaa hay-adaha iyo mashaariicda kaleo la wado ama unicef iyo sef iyo adra ayaa gebigoodu gacan bay ka geysteen sidii maaragtay wasaaraddu ay u heli lahayd gaadiid ku filan oo uu maaragtay hesho ma hadda waxaa iskale e u da runtii oo ahayd doonarka ugu ballaaran ee mar kasta waxbarashada ka taageerayay halkan maxaa la dhaha wasaaradda waxbarashada gacanta ka siinayay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada puntland cabdisalaan cali faarax ayaa hay-adda care international kaga mahad celiyay gaadiidkan ay soo gaarsiiyeen
waa soo dhaweynayaa intaba annagu waa cusubnahay hadda laakiin warkiina hadda waana loo sheegay waa haynaa warkiina waa laydinka abaal sheegtay maasha allah shaqadiina aada baa maaragtay raalli looga yahay waxaana jecel lahay annagu intaan joogno inaanu halkaa kasii wadno sii xoojino aniga international agencieska usoo shaqeyn jiray waa aqaanaa maaragtay khibrad baan u leeyahay siiba care maaragtay iyo diaconiya iyo waxaa marka meeshaan hadal weyn hadal dheer kama fura waa soo dhaweyneynaa waa idinla shaqeyneynaa hawshiina iyo shaqada ad wadaanna waxaanu ka nahay maqsuud gaadiidkan lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada puntland ayaa looga shaqeyn doonaa gobolada puntland